zamankeen war dhulkeeni hooyo ciidi waa dhawaaqdeen soomaaliyeen zamankeen war dhulkeeni hooyo ciidi waa dhawaaqdeen waxay tiri dhibaatada haygu mawranaysaa dhalinteedi taliwayd siyaaday samayseen dhaxalkeedi maandeecada waa dhitaysteen indheeyuna dhammaanteen dabigiyo laboodkii dhulka aynu leedahay dhab aynu sifaacne dhab aynu sifaacne haniyaa isdaarsadaa soomaaliyee dhammaanteen war dhulkeeni hooyo ciidi waa dhawaaqdeen soomaaliyee dhammaanteen war dhulkeeni hooyo ciidi waa dhawaaqdeen waxay tiri dhibaatada maygu dhowranaysaa dhalinteeni kalileed siyaaday isdhammaysteen dhaxalkeedi maanteed cadaawaha dhitaysteen indheeguna dhammaanteen
wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka galab waa barnaamijka kulanka dhallinyarada ee raadiyaha cadaado dab aynu
waa tahay saaxiibayaal mar kale wacan ayaa hawada in kale nahay waa barnaamijkii kulanka dhallinyarada oo galab walbo khamiis aad ka dhagaysatay raadiyaha cadaado barnaamijka galabta aad ayuu u xiise badan yahay isla markaan sida caadada noo aheed aan ku daahfurana mid ka mid ah kaalmaha sugaanta
laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane inta cashaqoo isku ooyayo is-ilaashadaa ammaan mudane axdiga dhigteen u adkaystayo aroos galaa ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkayn kalsooni abuura ammaan mudane ahey nasiibku intuu u ekaaday aroos galaa ammaan mudane ubax udino iscaashaqayba allaydhahe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indhacashaqoo isku ooyayo is-ilaashadaa ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos galaa ammaan mudane lamana indooda jacayl
anigu dalki baan ahay doon kasta iga banaan anigu dalki baan ahay doon kasta iga banaan weliba waan dayacanahay walba isoo horo haddana daacsin baanahay haddana daacsin baanahay
anigu dalki baan ahay doon kasta iga banaan anigu dalki baan ahay doon kasta iga banaan weliba waan dayacanahay walba isoo horo haddana daacsin baanahay haddana daacsin baanahay
intuu daainka bixiyey muqaarinka dunyada
waa hagaag dhegeystayaal kulan wacan oo wanaagsan meel kastoo joogtaan intaas haddaan naga soo laabanno daafurka barnaamijka kulanka dhallinyarada dhegeystayaal galabtay barnaamijka aad ayuu u xiise badan yahay qodob aad u xasaasi ah ayaa galabta miiska noo saaran halkan haddii aanan kugu soo gudubinno qodobka galabta miiska noo saaran iyo weliba lambarka aad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan dhegeystayaal qodobka sida tan ayuu u dhacayaa sidee ayay dhallinyarada soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan horumarka dalkooda gaar ahaan dhallinyarada reer galmudug sidee uga qayb qaadan karaan horumarka deegaanadooda mar laba haddii aan ku celiyo sidee dhallinyarada soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan horumarka dalka gaar ahaan dhallinyarada reer galmudug sidee uga qayb qaadan karaan horumarka deegaanadooda lambarka aad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan waa lambar sideed ah soddon iyo sagaal sagaashan iyo sagaal labaatan iyo lix mar laba haddii aan ku celiyo waa lambar sideeda soddon iyo sagaal sagaashan iyo sagaal labaatan iyo lix meel kastoo joogtaan galab wanaagsan waa hagaag dhegeystayaal kulan waana wanaagsan meel kastoo joogtaana galab wanaagsan ayaan hawada inka leenahay haatanna dhegeystaha sida tooska qadka ugu jira halo asalaamu calaykum dhegeysta hal halo wacalaykum asalaam dhegeysta magaca yaalkaa nagala soo xiriiraysa waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay haatanna dhegeystaha kale ee qadka ku jira hal halo asalaamu calaykum dhegeysta waan ka xumahay dhegeystaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay meel kastoo joogtaana galab wanaagsan ayaan hawada inkalan waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeysanayseen waa barnaamijka kulanka dhalinyarada ee raadiyaha cadaada markaana dhegeystaha qaadka ku jira halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatu walaala soo dhowow magacayo goobta
waa cabdisalam alxaashiya jooga degmada cadaanad buuxdaada waa tahay barnaamijka sidee u dhegeysanaysaa kulanka dhalinyarada
aad iyo aad abow aad iyo aad gudagal barnaamijka haddii aad la socotid
walaal waxaan waxaan aaminsanaya inuu qaatid macnaa ujeedkiisu ahaay sidee ku qayb qaadan karaa horumarka deegaanka dhalinyarada galmudug waa tahaa
ee walaal waa si dhalinyaradu hadee way dadku waxay uga qayb qaadan karaan dadka madaxda wixii ay u diraan nin la shaqaysiiyey waay dhalinyaradu waa in lagu shaqeeyo dhalinyarada weyn
waa taha waata dhallinyarada iyo mashruuc cusub ma hirgesha karta mi ay ku shaqaydo
ma abu ma badna dadku macnaa dad dad dawlad soo jiri jira maaha dad nidaamyo hore soo mara maaha dhalinyaradu ma badna fikradyadaas kuma jiraan nolol maalmeedyo kale iyo maaragtay waxyaabaha wax macnaa kasoo baxaya ku mashquulsan dhalinyaradu marka dad baraarujiya u baahan abu oo kula dardaarmo oo wacyigeliyo oo wax uun tusta markaas yaaka uga sii ambaqaadaan waad mahadsantaa sida wacan aad uga qayb qaadatay barnaamijka waata saaxiibayaal waxaad dhegeysanaysiin qaybii hore ee barnaamijka kulanka dhallinyarada ee raadiyaha cadaado waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka dhallinyarada raadiyaha cadaado haatanna dhegeystaha qadka telefoonka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta dhegeysta magacaaga halkaa nagala soo xiriiraysa waa tahay gidhee sidee looga dhegeysanaysa barnaamijka kulanka dhallinyarada waa tahay dhegeysta adigoo ka fogaanaya goobta ay dabayshu ka jirto gudagal barnaamijka haddii aad la socota waa tahay si caynkaa ayay dhallinyarada uga qayb qaadan karaan horumarka dalka waa tahay aada iyo aad iyo mahadsan tahay sida wanaagsana barnaamijka nogala qayb qaadatay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyarada oo inkaga imaanaya raadiyaha cadeedo siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahartis cadeedo iyo deegaanada ku dhow dhow halka dadyawa caalamka ay nagala socdaan aaladda tibinta tooska ah ee lef streamka haatana dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta hal halow dhegeysta waa ku maqalnaa magacaaga halkaa nagala soo xiriiraysa waa tahay dhegeysta adigoo codkaaga saran ugu qaadaya si annakii dhegeystayaashaan ku wada maqalno gudagal barnaamijka haddii aad la socotay waa tahay mahadow dhegeystahaasi qadka kuma sii hay karno sababtoo ah codkiisa ayaa aadna noogu gaaban meel kastoo joogtaana galab wanaagsan waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo joogtaana galab wanaagsan weli waxaad dhegeysanaysaan qaybihii hore ee barnaamijka kulanka dhallinyarada raadiyaha cadaado haatana dhegeystaha sida tooska qadka ugu jira halo asalaamu calaykum dhegeysta hal halow waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay haatana dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta hal halow waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum dhegeysta dhegeysta waa ku maqalnaa magacaaga halkaa nagala soo xiriiraysa waa tahay bishaara soo dhawow bakin sidee looga dhegeysanaya barnaamijka kulanka dhallinyarada waa tahay gudagal barnaamijka haddii aad la socotay waa tahay si caynkee ayay uga qayb qaadan karaan waa tahay aada iyo aad ayuu mahadsan tahay sida wanaagsana barnaamijka nogala qayb qaadatay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka dhallinyarada raadiyaha cadaado waa tahay saaxiibayaal qaybii hore ayaad dhegeysanayseen ee barnaamijka kulanka dhallinyarada dhegeystaha sida taaska qadka ku jira halo asalaamu calaykum soo dhow walaal magacayo goobta haraale sidee barnaamijka looga dhegeysanaya gudagal haddii aad la socotay barnaamijka
waxaa shaqada waa meeshaas
waa tahay dhegaystahaas khadka ayaa ka go-a dhegaystayaasha dib kala soo qabsaday barnaamijka lambarka uga qayb qaadan karaan waa sideed soddon iyo sagaal sagaal sagaal labaatan iyo lix tagismaajeed saaxiibayaal waxaad kusoo ge- kusoo diri kartay fariinta gaaban afar afar mar kale haddaan kuu celiyo waa fariinta gaaban sideed afar afar sideed afar afar waa tahay qodobka barnaamijka galabta ku faaqidayna waxaa la diyaaro cumar waa tahay dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsaday haddii aan ugu celiyo mahdow qodobka galabtay miiska noo saaran amaba halkan ku faaqidayno dhegeystayaal qodobku waa siday dhallinyarada soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan horumarka dalkooda gaar ahaan dhallinyarada reer galmudug siday uga qayb qaadan karaan horumarka deegaanadooda meel kastoo joogtaana galab wanaagsan haatana dhegeystaha qadka ku jira iyo mahad waa tahay dhegeystaha sida tooska qadka ugu jira haddaa jaanis ku halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum dhegeyst dhegeystahaas qadka ayaa ka go-ay waa filaya inuu dib kala soo qabsan doono barnaamijka
Laba loo hayaa.
heshiiska la galay maamulka hirganay
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaashaasi aad iyo aad ayuu qadka usoo buux dhaafinayaan dhegeystaha markaan qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum dhegeyst dhegeystahaas qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum dhegeyst qadka ayaa isna ka go-ay waa filayaa inuu dib kala soo qabsado barnaamijka Holaga galmudug, holaga galmudug, hambalyaanu niri.
heshiiska la galay maamulka hirganay
Holaga galmudug, holaga galmudug, hambalyaanu niri. Mahugaantiyaay horumarka socodiyo dugsigiina weyn. Hilweeye qaran, hilweeye qarane. Mahugaantii ay horumarka socodiyo higsigiina weyn Hilweeye qaran hilweeye qaran waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo joogtaana galab wanaagsan mahadoo dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qadka telefoonka soo bahdhaafinaya kuwana tigis masaj ayay soo dirayaan haatana dhegeystaha sida tooska ah qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeyst halo halo waan ka xumahay dhegeystaadana qadka telefoonka ayaa ka go-ay haatana dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeyst Ha- halo halo waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayuu ka baxay dhegeystayaasha tigis masajka soo diraya haddii aan mid iyo laba tigis masajkooda akhrino dhegeysta iyaga wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacigu waa farxiyo oo joogta xaafadda laanweyn waxaan anigu dhihi lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waxay uga qayb qaadan karaan horumarka dalkooda inay dhalinyarada isku tashato ayna ku dadaalaan sidii ay dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda ay u difaaci lahaayeen dhegeysto kale ayaa waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waa maxamuud oo jooga xaafadda waaberi aniga waxaan dhihi lahaa galabtay halkan dhalinyarada soomaaliyeed waxay uga qayb qaadan karaan horumarka dalka in ay dhalinyaradu ku dadaalaan sida ay uga qayb qaadan lahaayeen ayagoo hal abuurna ay yeeshaan madaxdana waxaan ugu baaqayaa in ay dhalinyarada shaqo abuur iyo ay u sameeyaan si ay kaalin weyn uga qaataan horumarka dalka haddii aysan dhalinyaradu shaqo iyo dhiirigelin aysan haysan waxba kama qayb qaadan karaan ayuu leeyahay oo waa baahdilan yihiin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystahaasi meel kastoo joogtaana galab wanaagsan ayaana hawadan ka leenahay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadaado
soomaali weyn barti lagu sidkaay sinaantiyo cadliga barti lagu saxaay bulsho saafiyo oo samadoonahe seeftii xornimo lagu soo dhaxshaay saldhigtaye galmudug galmudug galmudug saldhigtaye galmudug sanad goora wacan soomaali wayn barti lagu sidkaay sinaantiyo cadliga barti lagu saxaay qorsho saafiyo samadoo dhahe seeftii xornimo lagu soo dhaxshaay saldhigtay galmudug galmudug galmudug saldhigtay galmudug sanad gooro wacan
taariikhda sugan sooyaabta waa xagaag dhegeystayaal meel kastoo joogtaan galab wanaagsan ayaana wadanka leenahay weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka kulanka dhallinyarada raadiyaha cadado dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaana ku guda jirnaa dhextaalkii barnaamijka ayaa nagu soo fool gordhow haatana dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya haatana dhegeystaha qadka telefoonka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste halo halo waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum dhegeyste waan ka xumay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsaday haddii aan ugu celiyo lambarka ay barnaamijka uga qayb qaadan karaan waa lambar sideeda soddon iyo sagaal sagaal sagaal labaatan iyo lix mar laba haddii aan ku celiyo waa lambar sideeda soddon iyo sagaal sagaal sagaal labaatan iyo lix fariinta gaabana waxaad tigis masaaja noogu soo diri kartaan fariinta gaaban waa sideed afar afar mar laba haddii aan ku celiyo sideed afar afar lambarka gaaban ayaad fariimaha noogu soo diri kartaan haatana dhegeystaha qadka telefoonka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste halo halo dhegeyste magaca yaalka nagala soo xiriiraysid waan ka xumahay dhegeystahaasna mahado waxaad u malaysaa inuusan barnaamijka la socon waan filayaa inuu barnaamijka dib kala soo qabsan doono dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsada haddii aan ugu celiyo qodobka galabtay miiska noo saaran waa siday dhalinyarada soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan horumarka dalkooda gaar ahaan dhalinyarada reer galmudug siday uga qayb qaadan karaan horumarka dalka mahadow galabta waxaad u moodaa dhegeystayaashu barnaamijka in ay kaba soo dibi dhaceen dhegeystayaashu mahadow markii jacaylka laga hadlayo aad ayay qadka telefoonka usoo boodhaafay laakiin dalka iyo horumarka markii laga hadlayo dhegeystayaashu waxaad moodaa in ay barnaamijka ka caajiseen bal mahad galabtay
wallahi waa sax cumar sidaa u sheegtay waa arino dhegeystayaasha oo aan aad iyo aad ayuu usoo buuxdhaafiyaan markii jacaylka laga hadlayo barnaamijka jam ayuu telefoonka noqdaa markii dalka ama dadka wax ku saabsan laga hadlayana dhegeystayaashu way ka aamusaan ciladaas ma sheegi kara xasan oo galabtay barnaamijka ka qayb qaadan doona midha ayaa noo faahfaahin doona sidaa filaya
waa tahay mahado waad mahadsan tahay haatana dhegeystaha sida tooska ah qadka uga jira halo asalaamu calaykum dhegeyste halo halo dhegeyste waa ku maqalnaa magaca yaalka nagala soo xiriiraysa adigoo ka fogaanaya goobta dabaysha ay ka jirto waa tahay soo dhawow gudagal barnaamijka haddii aad la socdo gudagal barnaamijka waan ka xumahay mahadow dhegeystahaasna waxaad u malaysaa inuusan barnaamijka la socon waan filayaa inuu barnaamijka dib kala soo qabsan doono haatana dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste hal halow waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha lambarkay barnaamijka uga qayb qaadan karaan waa lambar sideeda soddon iyo sagaal sagaal sagaal labaatan iyo lix haatana dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste
وعليكم السلام dhegeysta magaca yaalka nagala soo xiriiraysid
عمدي جوكب ريش waa tahay xamdi soo dhawow gedhe sidee looga dhegeysanaya barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadad سي وناكسن gudagal barnaamijka
يبو أني والعادة ما أطمئن لما أنا سمعت
waa tahay dhalinyarada soomaaliyeed sidee uga qayb qaadan karaan horumarka dalka gaar ahaan dhalinyarada reer galmudug sidee uga qayb qaadan karaan horumarka deegaanadooda
waxay waxaan galaan kaana marka horena iyagu isgacan qabsadaan oo marka hore ku dadaalaan dalkooda ay ku dadaalaan oo ugu dulqaadan karaan ugu horqaadan karaan waa tahay dhalinyarada soomaaliyeed maxaa ugu baaqaysaa galabta
waxaa ugu baahan in dalkooda u kacaana waxa iyaga aan uma maqnay ee dalkooda u kacaan horumar wanaagsan ay hore u gaaraan waa tahay
taasaan ugu baaqayaa marka aad iyo aad ayaa umahadsan tahay sida wanaagsanaa barnaamijka noogala qayb qaadatay meel kastoo joogtaana galab wanaagsan ayaana hawada inka leenahay haatana dhegeystaha qadka telefoonka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste hal halow waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay
maygu dhowranaysaan dhalinteedi kaligayd siyaadaysamaysii dhaxalkeedi maanteed cadawaad utaystii inaguna dhammaanteen dad laboodki dhulka aynu leenahay dhab aynu sifaacne dhab aynu sifaacne samiyaad
waa hagaag saaxiibayaal waxaad dhagaysanaysay qaybihii dhexe ee barnaamijka kulanka dhallinyarada raadigaha cadadan waad nagala socotiin siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahartis markaana dhegaystaha qaata ku jira alo asalaamu calaykum
calaykum salaam soo soo dhow walaal magaca iyo goobta
maxamed weeye soo waxaa joogaa dhuwal walaal dhuumadla sidee lagu dhegaysanaya barnaamij kulanka dhallinyarada
walaal si wanaagsan lagu dhegeystaa si wanaag si wanaagsan waa tahay gudagal haddii aad la socotay barnaamijka dhalinyaradu waxay u qaab qaadanaa walaal inay ganacsi ka shaqeeyaan deegaanka nadaafada deegaanka ka shaqeeyan waxyaalo badan oo macnaa ubaa deegaanka u baahan inay ka shaqeeyaan waa tahay adigoo dhallinyarada galmudug ayaa sidaa filaya ka mid taha maxaad u qaban kartaaba is leedahay deegaanka yaa deegaanka maxaad nadaafada kale nadaafada deegaanka kale iyo macnaha wax wax walba uu deegaanka u baahan yahay
waata aad iyo aad ayaad umahadsan tahay sida wacan aad uga qayb qaadatay barnaamijka kulanka dhallinyarada saaxiib yaal markaana waxaa isla soo gaarnay hadihiin aan wada dhegaysan jirnay dhextaalka barnaamijka kulanka dhallinyarada
dadkayaa laga boobayaa dadkayaa lagu beerayaa dadkayaa laga boobayaa dadkayaa lagu beerayaa dunida xagee loo raaxayaa dunida xagee loo raaxayaa dunida waxaa la raaxayaa inay degtu cado doonayaa inay degtu cado doonayaa إنت محامد دولة بعد محامد دنيا إنت محامد دولة بعد محامد دنيا بعد محامد ذكري لكن بيد ودي ستاي بعد محامد ذكري لكن بيد ودي ستاي لكن بيد ودي ستاي dowlad maxaa loo diidayaa dowlad la'aan loo doonayaa dowlad maxaa loo diidayaa dowlad la'aan loo doonayaa dowlad waxaa laga doonayaa daryeelkii baa laga doonayaa dowlad waxaa laga doonayaa daryeelkii baa laga doonayaa daryeelkii baa laga doonayaa duca maxaa loo diidayaa duca la'aan loo doonayaa duca maxaa loo diidayaa duca la'aan loo doonayaa duca waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa duca waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa dikri allah laga doonayaa beenta maxaa loo daboortaa runta maxaa loo doonayaa beenta maxaa loo daboortaa runta maxaa loo doonayaa runta maxaa loo doonayaa qof daacday dugsigiisu tahay runta waxaa loo doonayaa qof daacday dugsigiisu tahay qof daacday dugsigiisu tahay nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay nin daalinay dantiisa tahay bidcadu maxay doondoonayaan diinta miyaa la bedeli karaa bidcadu maxay doondoonayaan diinta miyaa la bedeli karaa diinta inaan diinta ilaahay badan karay daa'in allah ku xafida difaac daa'in allah ku xafida difaac
waa hagaag dhegeystayaal intaas daan uga soo laabanno dhextaalka barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadado dhegeystayaal dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsada haddii aan ugu celiyo lambarka ay barnaamijka uga qayb qaadan karaan iyo weliba qodobka miiska noo saaran lambarkaad barnaamijka galabta uga qayb qaadan kartaan waa lambar sideeda soddon iyo sagaal sagaal sagaal labaatan iyo lix mar laba haddii aan ku celiyo waa lambar sideeda soddon iyo sagaal sagaal sagaal labaatan iyo lix qodobka galabta miiska noo saaranna waa siday dhalinyarada soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan horumarka dalka gaar ahaan dhalinyar- dhalinyarada reer galmudug siday uga qayb qaadan karaan horumarka dalka haatana dhegeystaha qadka ku jira iyo mahadnuure
waa tahay omarow dhegeystaha qadka ku jira haddaan jeniska siino bal markaan dhegeystahaan hallo asalaamu calaykum soo dhow magacayo goobta walaal
waa anaa la joogta cayaada waa tahay barnaamijka sidee u dhegeysanaysaa kulanka dhalinyarada
si wacan gudagal haddii aad la socotid
dhalinyaradu waxay horumar ku gaari karaan in ay kas gacan qabsadaan waa tahay sidee bay isku gacan qabsan karaan marka
inay is aaminaan
waa tahay adiga dhalinyaro galmu dhalinyaro galmudug aad ka mid tahay sidaan filaya maxaad is leedahay dadka iyo dalkaad u qaban kartaa
in badan waxaan isleeyahay boqolkiiba sagaashan oo kala kartaa
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida aad uga qayb qaadatay barnaamijka kulanka dhalinyarada waana kaaga mahad celinaynaa waa tahay cumarow dhegaystayaasha fariinta soo diraya markaan haddaan fariinta gaaban fiirino dhegaysta ayaa leh magaciiga waa saabiriin oo joogta xaafadda hogol waxay tiri dhalinyarada soomaaliyeed waxay dalka iyo dadka wax ugu qaban karaan ay tiri waxbarashadooda ay ula tahriibaan dalalka kale inay iska dhaafaan oo dalkooda hooyo ay kula soo laabtaan ay tiri waxna ay kaga qabsadaan waxay tiri waxaan kaloo galabtay halkan waxay tiri aan ka salaamayaa daadayaasha barnaamijka gaar ahaan cumar waa tahay aad iyo aad umahadsanto cumar waan kaa qaaday salaantaas sidaan filayo dhegaysto kale ayaa waxay soo qorayaa magaciiga waa xamdi oo joogto bakiin dhalinyarada soomaaliyeed waxay uga qaadan karaan horumarka dalka gaar ahaan deegaanada galmudug inay gacnaha isqabsadaan oo dalka iyo dadka ay wax u qabtaan waxbarashadoodana ay dalka iyo dadka wax ugu qabtaan sida ay dhegaystahan usoo qorayo fariinta waad mahadsan tahay waxay tiri waxaan kaloo dhalinyarada ugu baaqaya ay tiri inay iska dhaafaan tahriibka ay badaha ku le-enayaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fariintaas waa filaya inay kaa guddoomeen dhalinyarada galabtay ku maqal dhegaysanayso dhegaystaha qaadka ku jira markaa jaaniska siiyo hallo asalaamu calaykum walaala soo dhowo magacayo goobta gidhay sidee barnaamijka looga dhegaysanaya gudagal haddii aad la socotid barnaamijka waa tahay haddii shaqo abuur loo sameyn dhalinyarada dalku waa horumaraya miya waata aad iyo aad ayaad umahadsan tahay dhegeystahaas cumar wuxuu leeyahy haddii dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo dalka waaba iska xasilayaa wax dhibaataa ma jirto maxaad leedahay marka
waa tahay mahdow aniga waxaa dhihi lahaa arrinkaasi waaba run oo dhalinyarada soomaaliyeed wax ay ku mashquulaan haddii la siiyo oo ay tahriibka iyo badaha iyo waxyaabaha kale oo is- ay samaynayaan oo ay uga mashquulaan haddii la siiyo way iska day lahayeen ayaan leeyahay oo wax fiican oo ay dalka iyo horumarkiisa ay uga qayb qaadan karaan dhalinyarada soomaaliyeed la tusiyo aniga waxaan is dhihi lahaa run ahaantii waa ay ka qayb qaadan lahaayeen
waata cumar aad ayaad umahadsan tahay sidaa uga qayb qaadatay markaana dhegeystaha qaatiga ku jira janadkiisi hallo asalaamu calaykum
calaykum salaam walaala soo dhowo magacayo goobta waata dhegeystahaas cumar u qadka ayaa ka go-ay waa filaya inuu dubka lasoo qabsan doono dhegeystaha qaadka ku jira iyo cumar
oo tahay mahdow aad ayaad umahadsan tahay haatana dhegeystaha sida tooska ah qadka ugu jira iyo jaaniskiisa halo asalaamu calaykum dhegeysta hal halow waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay haatana dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta hal halow waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay meel kastoo joogtaan hawada ayaan inka leenahay galab wanaagsan
Yeah.
waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo joogtaan galab wanaagsan ayaan hawada inka leenahay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadada ayaad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis cadeeda iyo deegaanada ku dhadhow halka dadyaga caalamka ay nagala socdaan bartaana internetka ku leenahay ee w w dot radiocadada dot com haatana dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeyste dhegeysta magaca yaalka nagala soo xiriiraysa waa tahay dhegeysta soo dhawow waa tahay dhegeysta adigoo raalli ah codkaaga sare nugu qaad si annakiya dhegeystayaasha barnaamijka maqal dhegeysanaya aan ku wada maqalno waan filayaa mahad nuure inuu kaa qaday midaas mid lamidana hawada kusoo marinayo galabtay maxaad dhalinyarada soomaaliyeed ugu baaqaysaa maxaase ay dhalinyaradu uga qayb qaadan karaan horumarka dalkooda
waxaan leeyahay sida dadkiina dalkiina hore oo kor ugu kaco dalkiina dalka kale ugu sugmaa weliba dalmudu kor u kaca dalkiina horusa
waa tahay aad iyo aad ayaad mahadsan tahay sida wanaagsanee barnaamijka noogala qayb qaadatana waan kaaga mahadey celinaynaa meel kastoo joogtaana galab wanaagsan ayaan hawada inka leenahay dhegeystayaasha fariimaha soo diraya mahadow dhegeyste ayaa wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa xabiibo oo joogta xaafadda harale dhammaan galabtay waxaan salaamaya ayay leedahay ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogaan dhammaan dhallinyarada soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaya ayay leedahay inay iska daayaan tahriibka iyo waxyaabaha naftooda ay ku halligayaan oo ay ku mashquulayaan waxaan dhihi lahaa ayay leedahay ku mashquula inaad dalkiina iyo diintiina iyo dadkiina aad difaacataan galab wanaagsan ayaan idin leeyahay ayay leedahay annaguna mid la mid ayaan hawada kusoo maraynaa meel kastoo joogtaanna galab wanaagsan waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadadoo dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya haatana dhegeystaha qadka telefoonka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta halo halo waan ka xumahay dhegeystahana qadka telefoonka ayaa ka go-ay haatana dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum dhegeysta halo halo waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay meel kastoo joogtaana galab wanaagsan ayaan hawada inka leenahay dhegeystayaasha fariimaha soo diraya dhegeystaha wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa farxiyo oo joogta xaafadda galbeed aniga waxay leedahay galabtay waxa aan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi ayaan idin leeyahay ayay leedahay waan filaya inay kaa guddoomeen galabta waxay leedahay dhalinyarada soomaaliyeed waxa aan ugu baaqayaa amase horumarka dalka aan uga qayb qaadan karnaa anigoo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed in aan iska dayno waxyaabaha aan fiicnayn oo aan oo aan samaynayno aanse ku mashquulno sidii aan dalkayaga aan iyo diintayada iyo dadkayaga aan u horumarin lahayn dhammaanna waxaan ugu baaqayaa ayay leedahay madaxda soomaaliyeed in ay noo fidiyaan tababaro iyo waxyaabaha wan wanaagsan oo naga qayb qaadan karno horumarka dalka galab wanaagsan ayaan leeyahay ayay leedahay aad ayaad u mahadsan tahay sida wanaagsanna barnaamijka noogala qayb qaadatay annaguna waan kaaga mahad celin waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo joogtaan galab wanaagsan haatana dhegeystayaasha qaadka ku jira iyo mahad nuure
waata cumar waa mahadsan tahay dhegeystaha qadka markaan ku jira jaanis kasiina halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum dhegeyst dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum isna qadka ayaa ka go-ay waa filaya inuu dubka la soo qabsado barnaamijka
Somalia,
waa tahay dhegaystaha markaan qadka ku jira halo salaamu calaykum dhegeysta halo halo salaamu calaykum dhegeystahaas qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ee xiga halo salaamu calaykum isna qadka ayaa ka go-a cumarow galabta waxaa moodaa dhegeystayaashun qadka ka gogo-ayo waa tahay cilladda haddii dhankiina tahay saaxiibayaal iska xaliya dhankiina waan iska xali doonaa haddii ilaahay idmo markaana dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo salaamu calaykum Cali- walaal soo dhawo magacii goobta
mawlida la yidhaha waxaa jira booso gaansiin labo waa tahay barnaamijka waa la socotaa
aa waa la socdaa gudagal
waa
waa tahay dhegeystahaas waxaa moodaa inuusan la socon barnaamijka waa filaya inuu dubka lasoo qabsan doono
meeladaada wacan dalkandhehe xasilay camal xafow anagu xusman ku haynaa xogta soo markii xalku suuca waan xasuusanay xilka allowga
meeladaada wacan dalkandhehe xasilay camal xafow anagu xusman ku haynaa xogta soo markii xalku suuca waan xasuusanay xilka allowga
dhegta iyo walaal wad xariiriso xaasidkii galmudug xogtiisa la helayo xoog muuqda iyo xoogin ma yeelanay xaqnimaan ahayn xogdiyuu ogyahay
dhegta iyo walaal wad xariir waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo joogtaan hawada ayaan inka leenahay galab wanaagsanna weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka dhallinyarada raadiyaha cadado haatana dhegeystaha sida tooska ah qadka ugu jira halo asalaamu calaykum dhegeysta waan ka xumahay mahad norow dhegeystahaasi waxaad u malaysaa inuu anshaxa barnaamijka uu ku cayaarayo dhegeystayaasha waxaan leenahay aan barnaamijka ka qayb qaadanayn haddii aadna barnaamijka ka qayb qaadanayn ha ka mashquulinina dhegeystayaasha raba inay barnaamijka ka qayb qaataan aatanna dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta hal halow waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka telefoonka ayaa ka go-ay meel kastoo joogtaanna galab wanaagsan
yeelanay xaqnimaan ahayn xog miyuu ogyahay
هلالي حاج علي هلالي وحقاني هلالي
ducale xasad maha galmudug ma xoreeyey annagu aan xushmayno aan xushmayno aan xushmayno
هلالي حاج علي هلالي وحقاني هلالي
ducale xasad maha galmudug ma xoreeyey annagu aan xushmayno aan xushmayno aan xushmayno
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka dhallinyarada raadiyaha cadaado mahdow haddana haddii aan eegno dhegeystayaasha fariimaha soo diraya ama tigis maseejka aad iyo fara badan yihiin dhegeystayaga wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed deeq oo jooga magaalada cadaado dhammaan ummadda ummadda soomaaliyeed ee galab wanaagsan ayaan leeyahay ayuu leeyahay dhegeystahani wuxuu leeyahay horumarka dalka waxaan uga qayb qaadan karnaa aniga aniga oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer galmudug in aan u istaagno sidii aan dalkayaga u difaaci lahayn oo cadowga aan iskaga difaaci lahayn wuxuu leeyahay dhammaan waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada soomaaliyeed inay iska daayaan waxyaabaha xun ay ku mashquulsan yihiin oo ay ku mashquulaan horumarka dalkooda waxa uu leeyahay waan hubaa haddii ay dhallinyaradu isku tashan lahaayeen in ay meel fiican ay ka gaari lahaayeen horumarka dalka meel kastoo joogtaana galab wanaagsan ayaan hawada inka leenahay dhegeystahaasna aad ayuu u mahadsan yahay
Halo,
نقصد وتتعب نحن مرض تحب دبابتي حسوسته وين شباب دعبي يصب
waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo joogtaan galab wanaagsan ayaan hawadain ka leenahay dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qadka telefoonka soo buux dhaafinaya haatana dhegeystaha qadka ku jira iyo mahnuur
waa tahay dhegeystaha qaadka ku jira halo salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaala soo dhowow magaca iyo goobta
وأخذني جو صاحب دار على harale sidee barnaamijka loogu dhegeysanaya adigoo codkaaga sara u qaadayo
جو أنا أسم دار ولا بسرعة waa tahay gudagal barnaamijka haddii aad la socotid dhegeystahaas qadka ayaa ka go-a waa filaya inuu dab kala soo qabsan doono
wayoway walaal baxdayo gidays dhulka geelay dalka yaan ku gay kenya quruxsanay midangoobayo isiyo dhawaana ku guuri kenya quruxsanay midangoobayo isiyo dhawaana ku guuri galaa
waa hagaag dhegeystayaal meel kastoo joogtaan hawada ayaan ka leenahay galab wanaagsan dhegeystayaal aad u fara badan ayaa mahadu qadka telefoonka soo buux dhaafinaya kuwana tigis message ayay soo dirayaan haatana dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta hal halo waan ka xumahay dhegeystahaas qadka telefoonka ayuu ka baxay haatana dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeysta hal halo dhegeysta magaca yaalkan igala soo xiriiraysa waan waan ka xumahay mahadu waxaad u malaysaa dhegeystahaasna inuusan barnaamijka la socon dhegeystaha dhegeysta ayaa fariin soo diraya waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa xamdi oo joogta magaalada cadaado dhammaan waxaan salaamaya ayay leedahay daadiyaasha barnaamijka iyo dhallinyarada soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa ayay leedahay inay dalkooda si wanaagsan ay u horumarsadaan ay iskuna tashadaan aad ayuu mahadsan yahay dhegeystahaas meel meel kastoo joogtaana galab wanaagsan ayaan hawadeen kale
kii iyo dacdheer meel la yidhaahdo daynkiina abuura intuu roob u deeqay aw ku doobiyo howna alla deeqa wanaage yaa ku geeya dalkaasoo duunya kuugu xareeya dadka wanaagsaneed dayax soo baxay kala deeqoy cagaayab ku dadagale dadka wanaagsaneed dayax soo baxay kala deeqoy cagaayab ku dadagale abalada ku yaal wagmadaheenna wacan dalxis waxaan gobsoor manku dadagolna abalada ku yaal wagmadaheenna wacan dalxis waxaan gobsoor manku dadagolna yaa degmadeena cadado markii kii gordankaanka dembiga durduurna dunyada ka cadaysa waa baari xogaydna durduraya galbeeda yarta ku ciyaada karaamana waa dodalkiisa kunooy kaalayaan ku dakine ayaa degnadeena cadado barkiin gordankaanka dembiga durduurna dunyada ka cadaysa waa baari xogaydna durduraya galbeeda yarta ku ciyaada karaamana waa dodalkiisa kunooy kaalayaan ku dakine doriyo dhulka geelu daraarayo unida qawacanka
waa hagaag dhegeystayaal dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qaadka telefoonka soo buux dhaafinayaa mahadow haatana dhegeystayaasha qaadka ku jira haddii aan mid iyo labo intaan jaaniska u helno aan ka qabanno qaadka telefoonka haatana dhegeystaha qaadka ku jira halow salaamu calaykum dhegeysta hal halow waan ka xumahay dhegeystahaasna qaadka telefoonka ayuu ka baxay waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan iyo gebi ahaanba intaas ayaana kusoo gabangabanaynaa galabtay barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadadaha aad ka dhagaysanaysaan galabtay barnaamijka waxaa si wada jira halkaan inkala socodsiinayay anigoo ah cumar axmed ibraahim suxayfa
iyo mahad nuure axmed
waa hagaag intaas ayaa dhegeystayaal barnaamijka galabtay kusoo gabangabanaynaa tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
doriyo dhulka geelu daraarayo unida qawacan kale adegne ragmadihii bacdo roobku ka dag doga soo ifaaxay kale wadadegne Madihibado, Robo Kadag, Dogat.